Beesha reer Makondi oo ka tirsan beelaha Hireeweyne ayaa dooratay nabadoon Cabdicasiis Macalin Xaajiyow kaasoo loo doortay in beesha uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada Islaamka deegaanka Shangol Mafuula oo ka tirsan degmada Kamsume ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbada Hoose ayay ka dhacday munaasabadan ay nabadoonka ku dooranaysay beesha ka tirsan beelaha Hireeweyne mas-uuliyiin salaadiin iyo marti sharaf kala duwan oo isaga kala yimid wilaayaadka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ayaa kasoo qayb galay xafladan Suldaan Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ah suldaanka guud ee beelaha Hireeweyne ahna afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayadda Islaamiga ee Jubbada Dhexe ayaa u dardaarmay nabadoonka cusub beelaha Hireeweyne beelkamid ah iyo maanta nabadoon dooradeed nabadoonka ma ilan ka baahan yahay beesha in isugu hogaamiyo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka in la isku hogaamiyo annaga maynan dhehee beelaha Hireeweyne beelaha Hireeweyne beelkamid ada iyo maanta nabadoon macnaha caleema saarati beelaha kalena lanka baahan iyo lanka fadhi si degdeg ah nabadoon abdicasiis ama beesha reer makoonde iyo niin bilaaben khayr allah siiyo jazaakumullaahu alkhayra jazaayalan awaamiirtii unu bihiini beesha reer makoonda beeshii kow awaamiirtii fuliidii assamci wadaaca qaadati iyo nagati nabadoon Cabdicasiis Macalin Xaajiyow oo ah nabadoonka cusub ay dooratay beesha ka tirsan beelaha Hireeweyne ayaa isigana ka hadlay goobta marka wax yar layn dooridina maxaa waaye gargaar iyo wax kale ma aha ee may in doorideena qabiilka maantana ay doorideena may in doorideena kitaabka ilaahay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaa kuhukuma taasa in doorideena marka may leha dadkii ani hadda idoorideyna maysinka baahinya kitaabka ilaahay inaana qabode idinkana ayla qabatoona jihaadkana in aan horumaro gadaashay samartoona diyaara eteena anagana diyaar waaye ilaahayna may kutugana ilaa ilaahay garab noo siiyo gabagabadii waxaa kelmaad dardaaran ah nabadoonka cusub u jeediyey suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq oo labadooduba ka mid ah salaadiinta wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose waxaan isu dardaarmaynaa dhammaanteen marka siduu suldaanka sheegay saacaddan la joogo waa xaya cala aljihaad soo diyaar umanin waa xaya cala aljihaad nabadoonka waa soo dhowaynaynaa waan garab istaagannahay intuu ilaahay kitaabkii ummadda ku wado annaga oo dhanna waa sidaa wey ikhwaani fillaah waxaan u taagannaha kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala inaan u nusrayno dhiiggeennana bixinno biidn illaahi tacaala annagaan ugu horrayno insha allahu tacaala mustacidiin soo miidin idinkana insha allahu tacaala ikhwaani marka waxaan isu dardaarmaynaa qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa kitaabka ilaahay inuu u nusreeyo haddaan nahay salaadiintanka waa soo dhowaynaynaa walaalkeenna cabdicasiis dhib aan u dooranno mogii dheef uma dooranin xaqiiqo waayo wax badanuu maanta haystuu weynaa eed badanoo uusan lahayn maantuu yeelanaa haddii ilahay yidhaha nabadoonka si guud waxaan ku dardaarmaa asagana nabadoono waxaa lagu dhisay kitaabka ilaahay haddii aad macnaha dheef ku heshan ilaahay subxaana qaadirka adigaa ay kuu qaas tahay haddii lagugu caayana ilaahay subxaana qaadirka fa sawfa nu'tiihim ajran cadiiman waxaad leedahay ajir weyn marka ku dulqaado insha allahu tacaala asagana waxaan leenahay hadii ilah yidhaha ilaahay ha ugu kaalmeeyo midkii muxuu ahayt kulley asaga maanta hal i doorta ma dhihin beeshaa garatay beeshii ayada ninkaa soo dooratan waxaan leenahay nin diineed ehlukeyr aad soo doorateen insha allah amhaalkiisana allah noo badiyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa doorta nabadoono iyo ogaasyo ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka